bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axaada taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha juun sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dagaal xoogan oo u dhexeeya maleeshiyada al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo ay kaabayaan kuwa koonfur galbeed soomaaliya ayaa lasoo sheegaya habeennimadii xalay ah inuu ka dhacay gobolka bakool gaar ahaanna waaxiga degmada xudur halkaasoo la tilmaamay dhinacyada inay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka ayaa bilowday ka gadaal markii weerar ay ku qaadeen fariisiin halkaa ciidamada ay ku lahaayeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab dagaalkan ayaana ka dhacay dulaadka xudur meel lagu magacaabo ceel la helay waxaana la tilmaamay in muddo inuu soconaya dagaalada inta la xaqiijiyey toban ayaa ku dhaawacantay halka shan kale ay ku dhimatay weerarka xalay ka dhacay halkaa ayadoo lasoo sheegayay in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed deegaanka lagu dagaalamay gacanta ay ku dhigeen howlgallana ay ka sameeyeen lama oga kooxihii weerarka soo qaaday halka ay ciribiijaan dhigeen laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa ka gaabsaday ee gobolka bakool in wax faahfaahin ay ka bixiyaan dagaalkii xalay ay la galeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa habeennimadii xalay aha kormeeray fariisimo dhowr ah oo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho halkaasoo laga koontaroolaya amniga caasimadda ra-iisul wasaaraha intii kormeerka uu kusugnaa ku jiray waxa uu la kulmay saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale ciidamada gaarka ah ee xasilinta caasimadda kuwaasoo dhowaan lagu wareejiyay amniga magaalada muqdisho ayadoona ra-iisul wasaaraha soomaaliya qeybo ka mid a magaalada muqdisho habeenkii xalay log uu ku maray sidoo kale ra-iisul wasaaraha goobaha qaar waxa uu kula kulmay dad ganacsato iyo odayaal iyo dhallinyaro isugu jiro kuwaasoo xilligaasi ku guda jiray dukaamaysi iyo goobo ganacsi halka kuwo kalena ugu tegay goobihii ay fadhiyeen ee ay ku nasanayeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhalinta ku dhiirageliyey in kor loo qaado nabadda iyo ka shaqaynta ciidamadana gacan laga siiyo sidii amniga lagu xaqiiji lahaa loogana hortegi lahaa falalka amniga lidka ku ah ee inta badan ay soo maleegayaan kooxaha dowladda kasoo horjeeda waxa uuna sheegay in dhalinta looga baahan yahay in hal dhinac ay ugu soo wada jeestaan sidii ay kaga dhabay lahaayeen in dalkan uu gaaro nabad iyo isku filnaasho ra-iisul wasaaraha ayaa dhinaca kale warbixino ka dhigaystay saraakiisha ciidamada ammaanka ku howlan kuwaasi oo inta badan ka warbixinayay hanaanka howlgallada ay u wadaan waxauna ra-iisul wasaaraha kula dardaarmay in loo dhimriyo dadka shacabka ah ee maraya waddooyinkaasi xilliyada maalintii maadaama dadka inta badan ay yihiin kuwa sooman ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa degmooyinkii xalay u tagay waxaa ka mid ahaa degmada yaaqshid hodan warta nabadda wadajir iyo sidoo kale xamar weyne waa beri xamar jajaba waxaana booqashadan ay aheeday tii ugu horreysay ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu sameeya tan iyo wixii ka dambeeyey markii la hirgeliyey ciidanka xasilinta caasimadda muqdisho halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay yareeyeen waxyaabihii inta badan la dhigi jiray hareeraha waddada inta u dhexaysa degmooyinka balcad iyo sidoo kale degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna xarunta maamulka hirshabeelle wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulkaasi mahad xasan cismaan ayaa waxa uu sheegay in in badan la yareeyay waxyaabaha inta badan amni darrada keenayay ee la dhigaya hareeraha waddada oo intooda badan ahaa miinooyinka waxa uuna sheegay inay gacanta kusoo dhigeen dad ku howlanaa arrimahaasi sida hadalka uu dhigay balcad iyo jowhar runtii la gelgelinaayan miinooyinka inta badan hadda waa soo xadidnay roonde oo u dhexeeya degmooyinka balcad iyo jowhar runtii oo habeen iyo baalinba ku roondeeyo si loo xadido runtii in meeshaasi jaanad inta lagu helo qarax lagu doo kadibna loo taabto markii baabuurta dawladda ay soo marayso marka arrintaas runtii meel fiican inoo maraysaa labadii beri oo lasoo dhaafan runtii arrintaasi waxaan ka qabanay roondo roondeen waxaa lagu soo qabtay runtii dad aad u fara badan oo runtii arrintaasi hubki gelin jiray oo qarax gelin jiray marada ugu dambaysa runtii waxaan soo qabanay nin mooto wato oon ku helnay cadeemo muujinaya inuu afur iyo suxuurba intaba u qaadaya argixisada ku xarasna hooskaas ayadoo qaraxa ku dogayay ninkiina gacanta ayaa lagu hayaa informationa badan ayaana ka helnay waxaan rajeynaa insha allah tacala inaan noqono waddadaasi midayn galgelina inaan soo ceebtirno oo dabandabanhaantiiba aanaan soo nadiifin al-shabaab runtii waxyaabaha inta badan annaga dhibka nagu haayo waxaa weeyaan waddada isku xirta buulo burda iyo jowhar oo runtii maritaanka shacabka ay marayaan runtii lagu handado waxaan noo qorshaysan insha allahu tacala markii noo soo gogowdo tababarkaas ciidamada hadda aan kuu sheegaya baldiyan lagu tababarayo iyo qayb kaloo hadda jowhar ka bilaabanaysa bishaan gudaheeda inaan runtii aan wadooyinkaas isku furno oo dadkii isku socodkii iyo ay ufugaato oo handadaanta loo handadayo runtii aan soo gabagabayno dhowaan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo watay mid ka mid a gaadiidka dagaalka qarax lagula eegtay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo khasaarooyin kala duwan ciidamadii ay ka soo gaareen waxaana sidoo kale xigay weeraro dhowr ah oo waddadaasi loogu qaaday kolonyo ka tirsan ciidamada amisom iyo kuwa dowladda oo xilliyada qaar mara waddadaasi sidoo kale xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxyeelo ka soo gaartay qaraxyada la dhiga hareeraha waddada inta u dhexaysa degmooyinka jowhar iyo sidoo kale balcad odayaashii beelihii ku dagaalamay dhowaan gobolka hiiraan ayaa waxa ay ku howlan yihiin maanta in lakala qaado maleeshiyaadkii dagaalamay sidoo kalena la dhexdhexaadin dhab ah laga dhex bilaabo dhinacyadaasi dagaal dhiig badan uu ku daatay oo ka dhacay deegaanka bilyaani oo ka tirsan hoos tagta degmada mahaday waa degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa waxaa la sheegay maanta inay ku howlan yihiin kala qaadista iyadoona arrintan ay tahay mid in muddo ah dagaaladooda ay kusoo laalaabteen halkaasi taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee gobolka galgaduud tareedi sheeh ayaa warbaahinta u sheegay in maanta ay ku howlan yihiin dhinacyada kala qaadista ciidamada iyo in ay ka wada hadlaan waxyaabihii dhacay lana dhammeeyo khilaafaadka iyo sidoo kale iska horimaadyada maleeshiyaadka halkaasi ku dhex maray dhinacyada odayaasha ayuu sheegay inay ka shaqay doonaan wax waliba oo xal u noqon karo arrintan
odayaasha dhaqankuna hawshoodii maxaan ku yidhahdaa maanta galabtay bilaabeen insha allah wayna sii socon doontaa deegaanada hadda waxaa ku sugan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyagana maxaan ku yidhahdaa waa la kala dirdiriyey wixii farsamaha oo kalena beriyaa la dhamaystiraaya insha allah wax dhib oo kale hadda ka jiraa ma jiraan waxaa ka wada hadli doona odayaasha oo maanta hadalkooda uu bilaabay odayaasha labada beeloodba way wadaan waa wada insha allah inta maxaan ku yidhahdaa samajeclayaasha way wadaa wax walba ee dad wanaagga jecel islaam oo dhanna way wadaan dagaal beeleedyada gobolka hiiraan iyo qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya ayaa ahaa kuwa in muddo ah kaskusoo laalaabanayay ayadoo lagu baaqayay dhinacyada in dagaalada la joojiyo wax walbana wadahadal lagu dhammeeyo qaybo badan oo ka mida gudaha dalka ayaa waxaa in badan kasoo yeerayay dagaaladan iyo sidoo kale sidii loo qabooji lahaa waxaana goobaha dagaal beeleedyadan ay ka dhacayaan ka mid ah gobolada hiiraan shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo qaybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya oo in badan dagaaladooda ay soo lalaabteen wararka naga soo gaaraya buuraha galgale ee gobolka barina waxa ay sheegayaan in ciidamada waa qolihii wasiirada ee maamulka puntland guddiga u ahaa ay la kulmeen saraakiisha ciidamada lagana arrinsaday in si deg deg ah loo bilaabo howlgalka dhana maleeshiyada al-shabaab ee gabaadka ka dhiganaysa halka iyadoo ciidamada heegan buuxa la geliyey si ay u bilaabaan howlgallo ka dhana ururka al-shabaab oo laga fuliyey qaybo ka mid ah buuraha galgalo oo la aaminsan yahay inay ku xoogan yihiin koox bahwadaag la ah daacish iyo sidoo kale al-shabaab dhowaan ayay ahayd saldhig ciidan oo halka ay ku leedahay maamulka puntland inay weerareen kooxdaasi khasaarooyin kala duwan oo kasoo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland ugu dambayna askari ka tirsan ciidanka taalibaan ee afghanistan ayaa waxaa la sheegay in au weerar ku qaaday ciidamo kale oo ka tirsan kuwa maraykanka dhaawacyo badanna uu u geystay inkastoo ay ciidanka saraakiisha ammaanka ee dalka maraykanka ee jooga waddankaasi afghanistan ay beeniyeen inay jiraan wax dhimasho ah oo ka dhashay weerarkaasi askarigan ayaa la tilmaamay in weerarka uu ku qaaday ciidamadaasi u ahaa mid uu adeegsaday rasaas waxaana dhaawacmay tiro ciidamadaasi ka tirsan inkastoo ciidamada ammaanka maraykanka ee waddankaasi ku sugan ay beeniyeen inay jiraan wax dhimasho ah dhowaan ay ahayd markii askari ka tirsan ciidanka afghanistan uu rasaas ku furay ciidamo maraykan ah uuna dilay ilaa iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamadaasi wax faahfaahina weli kama soo bixin waxaana weerarka mas-uuliyaddiisa sheegatay ururka afghanis waa ururka taalibaan ee ka dagaalama dalka afghanistan warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhegaysanayo waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinayay anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh